kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaadkasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisoyaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jielka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan muddadaasa firaaqanaynahay horta waxaan u adag maadada ingiriishka iyo kombyuutarka kombyuutarka wuu iska fududyahay laakiin muhiimad waxaa waa inaa ingiriishka barateed sida oo waxbarashada usii adkaato sidee ayay uga faa'iidaystaan xiliyada fasaxa jaamacadaha hablaha iyo sooyaalkedii nololeed faadimo isxaaq bixi oo ahayd diblomaasiyaddii ugu horreysay tabintuu anigoo hanaa maxmeda farsamaduna waa ibraahim yare soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta sidee ayay uga faa'iidaystaan xilliyada fasaxa jaamacadaha hablaha balse markan sooyaalkeedii nololeed faadimo isxaaq bixi oo ahayd diblomaasiyaddii ugu horreysay taariikhdan waxaad ka heli kartaan bogga haldoorada haweenkeena oo qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baare caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa muqdisho ayay ku dhalatay kii aabaheed waxa uu ahaa dhakhtar caafimaad halka walaalkeed cabdirasaaq isaaq uu ahaa siyaasi iyo qabiir ciidan faadumo isaaq waa hooyo mardhal ah saygeeda cabdisalaam saxardiid waxa uu ahaa injineer iyo nashqad dejiyihii xarunta jaamacadda ummadda qeybta gaheer waxbarashadeeda sanadkii kii waxa ay dilaysatay tababarkii macalinimada machadka kolojiyo makistaraale jaamacadda karaaji ee bakistan ayay shahaadada koowaad ka diyaarisay culuumta siyaasadda markhaatiga labaad ayay kusoo diyaarisay xiriirka caalamiga ah institute of social studies holland sanadkii dalka mareykanka ayay ka heshay tababar diblomaasnimo si ay u barato nidaamka shaqo ee qaramada midoobe howlaheedii maamul macalinimo iyo diblomaasiyadeed sanadkii kii bare ayay u noqotay ciidankii booliska sanadkii kii maamul ku-xigeen ayay ka noqotay dugsigii brimiluulio sanadihii kii ilaa kii waxaa loo magacaabay xoghayaha koowaad ee ergada joogtada soomaaliya ee qaramada midoobe iyada oo kii ilaa iyo kii ay madax u noqotay ergadii soomaaliya ee qaramada midoobe muddadii ay xafiiskaasi joogtay ayay ku guuleysatay u doodista shacabka reer falastiin sameynta sharciga caalamiga ah ee badaha xalinta khilaaf ee soo kala dhex galay wadamadii kala taabacsanaa hanti wadaaga iyo hanti goosadka iyo kuwo kale sanadkii kii ilaa kii agaasimaha waaxda dalalka aasiya iyo hanti wadaaga ee wasaaradda arrimaha dibadda ayay kula shaqeysay wasaaraddaas sanadihii kii ilaa iyo kii waaxda afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ayay madax ka noqotay sanadkii kii dalka mareykanka ayay ka heshay qaxootinimo sanadihii laba kun ilaa laba kun iyo saddexdii ururka somali community association colombos ayay kala shaqeysay guriyeenta dadka qaxootinimada ku aaday mareykanka furista iskuulo waxbarasho shaqa abuurka dhalinyarada iyo udoodista xuquuqda sanadkii laba kun iyo toddobadii waxa ay ka mid ahayd ergadii kasoo qeyb galay shirkii dib u heshiisiinta ee muqdisho lagu qabtay
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna sannad kasta mar la gaaro sannad waxbarasheedka waxaa la fasaxaa goobaha waxbarashada sida iskuullada iyo jaamacadaha muddada laga maqan yahay xarumaha tacliinta waxay ardaydu helaan wakhti nasiino ama ugu yaraan jadwal maameedkii hore uga sahlan marka la eego jaamacadaha iyo iskuullada ayaa ku kala badan karaa muddada fasaxa ardayda balse waxa ay ka siman yihiin fasax sannadeedka ujeeddooyinka loo hakiyo taxanaha tacliinta waxaa ka mid ah inay ardayda iyo barayaashoodu soo helaan firfircooni cusub fasax sannadeedka waxaa loo arkaa fursad ay ardaydu isku dhisi karaan iyo xiliyo mudan inuu qofka iska xoojiyo meelaha uu ku liito siduu fasalkiisii ugu laabto isaga oo garaad ahaan iyo aqoon ahaanba soo koray ugmaba sii jirta ee kuwa dhigta jaamacadaha waxaa horyaalla gabagabada tacliintooda darajada koowaad ee jaamacadda xiliyo laga sugayo diyaarinta buuggooda qaliinbadelashada kaasoo lama huraan ah inuu soo maraa arday walba oo soo idlaysanaya heerkiisa jaamacadeed balse waxaa qaarkood ay la kulmaan culaysaad aysan filayn markoodii hore sida in ay ku adkaato wax ku diyaarinta kombyuutarka iyo dhanka luuqadda taasoo ay ka maraan marxalada kala duwan haddaba hablaha ku guda jira xiliyadan fasaxa ah sidee ayay uga faa'iidaystaan fursaddoodan mase ku jirtaa baraarug dhanka culaysaadka ku imaan kara taqarujkooda jaamacadeed farxiyo siciid yuusuf iyo sumaye muxidiin xasan oo ka mid ah hablaha dhigta jaamacadaha ku yaalla muqdisho oo ku jira xiliyadooda fasaxa waxbarasho ayaa inoogu martay a barnaamijka soo dhoweyn kadib waxay ugu horeyn inala wadaagayaan muddada ay fasaxa ka helaan jaamacadahooda iyo kuliyaadka ay dhigtaan bismillaah awalan magaceyga waa sumayo waa ku dhowahay barnaamijka ani waxaa dhigtaa jaamacadda muqdisho qeybta x control waxaa bartaa project management fasax waxaa helnaa muddo saddex bilood hadda weli ku wada jirnaba fasaxa noo bilaawde bilaaba hadda noo dhamaatee natiijadeena nala soo saaray fasaxiyaanoo sii socda hadda farxiyo haa maasha allah abaa waa ku dhawa barnaamijka waxaa dhigtaa jaamacadda horseed qeybta oo kuliyadda health science department public healthy marka hadda waxaa nala fasaxaa semesterkiiba saddex biloodaa nala fasaxay hadda waxaa dhamaysan hal bil waxaanoo dhiman laba bil insha allah
waayahay muddadaasi aada firaaqa leedihiin maxaad qabataan sumaya muddadaas aa firaaqaneynahay horta jaamacadda dadka hadda noogu horeysaa laba semestera dhameena hal sanaa noo xirmada soo maaha dad jaamacad kuleysaan horena bareefadiyo u dhiganeyne waxa u baraneyne iisheeg waxaan u adeeg maadada ingiriishka iyo kombyuutarka kombyuutarka wuu iska fududyaha laakiin muhiimad waxaa waay inaa ingiriishka barateed sida oo maxaa la dhahay oo waxbarashada usii adkaato maadooyinka marka cashiro lagu soo diro presentationka wax walba saa ujeedin kartid ingiriishka da iska adkeenana ingiriishka kuwada jirnaa dhanka kalena maxaa inisheeg guriga waalidiinta ka caawinaa maxaa la dhahay hoosha inaan qabsanaa maadaama gabdho badan aan ahayn hoosha waabanoo kala qaybsan tahaybo gelinka kuwaan ee iisheeg hoosha qabanayaan kuwaan maxaa la dhahay waxbarashadiisi aadayaan maadaama waalidiinteena marka iisheeg wax aa sii baraneyne iika dhanka shaqada qabanayeen hadda maadaama dad waaweyn isxilqaame aan ahay anaka dhankeena iisheeg hoosha aa qabano intaa fasaxa ku jirno waa tahay farxiyo muddada oo fasaxa lagu jiro waxaa qabsanaa in hoosha guriga oo kaleeto waalidka caawinaa mideeda kaleeto maadaama aa intaas aa ordeyno waa fursad inaa howl qaban aa u haynin markaan hadda ka faa'iideysanaa saddexda bilood oo fasaxa lagu jiro camal ma jirtaa wax caqabadaad ah oo aad isleedihiin way idin sugayaan dhammaadka waxbarashadiina jaamacadeed sumay way jiraan waxyaaba caqarbo ah aa kala kulmayaan marka jaamacadda aa dhameynan sida buugga ardayda hadda oo dhameynayeen oo sana afraadka ahaayeen oo qeybta isku qeybtahan gaari isla raaceynaya jireen buug difaacanayeen mar walba waa la sheekeysana ardayda meel iskugu yimaadaan anaga fastiirana iigana sanad u dambeey waa sanad saddexaad u jiraan sanad labaad baa warku mix jiraan isku jirnaa markii adig cibaano loo diro oo ii sheeg inuu ka adkaado waxa soo celinayaan qofka haduu micnaha oo hore usoo dadaalay oo buwaag soo oo soo akhriyey maxaa la dhahaa haduu oo luqadaha soo bartay ingiriishda soo bartay hadduu waqtigiis kasoo faa'iideystay oo si fiican uu soo faa'iideystay inuu ii sheeg buuggiis marka oo difaacanayo keligiis inuu ku filan yahay hadduu waxbarashadiisa ku adag yahay mar walba oo ma aragtay ardayda ee dhahaan jabtarkaana lagu soo celiye waxaana lagu soo celiye camal markay dhahaan anaga waaba cabsanaa baktinaana galay sababto ah jaamacaddana waa ku cusubnahay dad oo waxaana sanad koowaad arday ah oo hadda leh oo secondary school kasoo baxay baktinayna gelisaa marka ay sheeg sheekeenayaan oo kale waxaa isdhahnaa waxaas kolley bay idin sugayaane hadda iska sii dadaala farxi caqabadaha oo aa ka cabsanaa markaa dhameynayo kale waxaa kamid ee buug difaacashada in lagu dhaho cabsi waayo kaleeto waxaana waa lagugu soo celinaa jabtarada waa lagugu soo celinaa dadkaa kaa cabsiinaa laakiin adigaa lagaa rabaa inaad dadaashid oo buuggaa keliya aad difaacan kartid heerka aragtidna aaduna isgaarsiin kartaa ma kasii baaraan degteen xulashada ciwaanka teesiskiina si aysan hadhow idinkugu noqon caqabad sumaya
maya ma ka baaran degin sababtoo ah hadda waxaanahay fastiyeer waxaa kuma shuquulsannaha sida fahmi lahayn jaamacadda jaamacadda yaaba inaa fahamno waqti dheer noo qaadatay laakiin insha allah mister trigeena waxaa rajeynaa inaa isheeg ciwaano badan aa diyaarsado oo isheeg sidii hadhow haddii hal ciwaan aa diyaarsado oo liigu dhihin ciwaankan waa la qaatay iyo ciwaano badan aa diyaarsado markaas mister tuuga gudagalo insha allah mister trigen markaa dhameynayo xataa inuu ii diyaarsan yahay ciwaanadii markaa jaamacadda dhameynayo oo liiga baahnaa adii ciwaan kulli waa laidira mogta buuggaa soo diyaarsanaya cibaana iisheeg soo qaada lagu dhahaa cibaankaas oo ah oo cibaan ardayda naga horeysa oo hore usii qaadanin
maka baaraan degin maxaa dhe hadda waxaa soo qaata labo sano hal sano ii dhiman oo in ii dhowdahay maanta hadda oo waxaa rabaa inaa ciwaan sii doorto insha allah oo ciwaanada ay hore u qaadanin ee dadka iga horeeyeen insha allah waxaa rajeynaya inaa ciwaan fiican qaato aa ku dadaalo mideeda kaleetana waxaa dooranaa ciwaan aan ciwaan maanta hadaa raadiyo aan heli karo aan insha allah aa ku dadaala hadda sumey waa kaga dhowahay jaamacadda inaan ka hor dhameeyo insha allah hal sana ay dhiman waxaa rabaa inaa hadda aa ku baraarugsamo inaa hadda buug aa kii aa diyaarsado mowduucyo oona ardada iiga horeysa aan hore u qaadanin waxaa rabaa hataa aa heli karo ciwaano aa heli karo inaan qaato maanta hadaa raadiyo oo kaleeto markaa baaritaan suubinayo kale ii fudud insha allah
midkiina ma jiraa mid kusii dadaala barashada luqadda oo laga yaabo in berri ay culays idinkaga timaado marka aada buug diyaarinaysaan haa hadda wax wax lagu barto soomaali dhan luqadda ingilish wax lagu diyaaro luqad kale ma ahanbo waana barnaa luqadda ingilishka bareefada ku dhigtaa waa ku dadaalaa waxaa hadda xataa usii dhiganayo ingilishka waxaa markaa buug diyaarinayo sidoo micnaha igu adkaanin inaa ani keligii diyaarsado buugga maadaama jaamacadeena ay tahay qofka inuu ciwaanka asi qaato haddana isheeg askarigiis oo soo diyaariyo macalinle inuu ka saxmaano qof kaleu caawineynin halka jaamacadaha qaar laga yaabo ee ardayda labalaba iyo saddex saddex ee buug inay u diyaariyaan jaamacadeena taas way ugu duwan tahay jaamacadaha kale sidaasa hadda ugu dadaalaa inaa luqada barto luqado kale xataa waa bartaa laakiin waxaa ka rabaa inaad barto buwaag kale markaa akrinaayo si aa wax ugu faa-iido haddii luqad kale ay hoos timaado farxiye haa way jiraa caqabado badan ingiliishka horta saa u jeclahay iyo saa u helin fursad ma islahan anoo heli kara maanta inaa baxo goob waxbarasho ah aad ingiliishkaas aa soo barto meel kasta markaa aada waxaa lii dhahaa iska dhaaf camal ingiliish intama ka heleysid laakiin haddaa ugu talagasho waa ka heli kartaa maadaama ay dad badan inaga jibeen oo dhaheen soomaaliya ingiliish fiican ma yaalo laakiin insha allah halii isoo dhaaftay ma ka faa'iidaysan sanadkaan arjeyna inaa ka faa'iidaysto heer wanaagsan aa ka gaaro insha allah dhanka xasuubka ama kombyuutarka ma jirta qof ay ku yaro culus tahay ku shaqayntiisa sumay horta ani combyuter waa soo bartay laakiin waxaa soo bartay labo bil camal hadda presentation wax markaa soo jeedinaya jaamacaddeen waxaa waajib ah inuu qofka oo laptop haysto laptop la-aan inaa wax soo jeedisad ma laga yaabo ciqaab kalena kuusii dhacda lemaahine labtobka had wuxuu ilayahay bacaadi buuggii qalinka wax ku diyaarinaya camal laakiin labtobka wuxuu usii baahan yahay combyuterka inaa ii sheeg si fiican u barateed laakiin si fiican muusii dhexgelin laakiin wuu ii fudud yahay caadi waay waxuu ku diyaari karaa welina fursada u haystaaba inaa sii diyaariyo ani ahaan kombyuutarka goob waxbarasho oo qaas u ah muu tegin laakiin jaamacadda maadooyinka ay bixinaysa way ku jirtay laakiin insha allah marka hadda dhameynayo kaleed kombyuutar muhiima u ahe inaa bartaa rabaa inkastoo hadda oo waqtiga oo burinooyo kaleeto oo hadda wax jeer ee dhimanta jaamacadda waxaa rabaa inaan sii barto oo heer wanaagsan aa gaaro markaa jaamacadda aa dhameynayo kaleet kombyuutarkayga aani aa diyaarsan karo difaacshada kombyuutarka ku diyaarsado ma ku tala jirtaan inaad xilli hore ku baraarugtaan in aad dhan waliba ugu diyaargaroodaan xiliyadan aad fasaxa tihiin culaysaadka beri imaan kara sumay haa waa ku tala jiraa inaa ii sheeg waqtiyaa haystaa hadda oo ku diyaargaroobi karo hadda farxiyo kale farxiyo hadda waxyara ugu dhiman ani laakiin waqti badanaa haystaa iyo fursado oo badan fasaxyo badan hadda sii sugaayo waa ku tala jiraa insha allah dadaalkeyga si aan hadhow qof caawinaad a ugu baahnin waxyaabo badana oo iisheeg waxaa jiro markaa gabagabo jaamacadda ay ku tahay oo loo baahan yahay hadda aa iisheeg waxyaabahaas a markaas u baahanaya hadda aa kusii dadaalo sida luqada oo kale combyuutarka researchka researchka kale ah sida maktabada buwaag oo laga helayo oo markaa tagtid kaheleysid kuwa kale laga helayn xataa si online ah inaa u raadsado wax walba oo hoos imaanaya marka buug diyaarinayo aa loo baahan yahay isdhahayo si hadhow aan qof ugu baahanin oo wax walba u baahanaya an keligii aa samaysan karo waa ku tala jiraa maadaama hadda wax ii harsanaa wax yar ee sumeeyo waa ka duwanah soo maaha maadaama hadda aan sumeeyo ka duwanah oo wax ii harsan ay yihiin wax yar oo sanad hadda hal sano keliya ii hartay halkaas saneetana hadda waxaa haystaa hal fasax waxaa rabaa inaa kaga faa'iidaysto maadaama fasaxeyga uu yaryahay hadda fasaxan aa ku jiro iyo fasaxa hadda oo halka mar ii dhiman ma ku wada baran kara laakiin waa dadaala xataa hadday jaamacadda ay furan tahay inaan ka faa'iidaysto galbihii oo kaleeto markaa fasaxa leeyahay farxiya isumaya ugu dambeyntii maadaama aad sanad walba kusii dhawaaneysaan gabagabada jaamacadda ma jirtaa diyaargarow aada u gashaan helidda iyo abuurashada fursado shaqo haa waa ku tala jiraa maadaama aas mister tri noqonay insha alla isla markii waxaa rabaa inaa shaqo helo inaa usii suga marabi inaa markaa jaamacadda aa dhameenayo jaamacadda aa dhameeya inaa shaqo helo inaa usii suga marabi inaa waqtiga inaa ka faa'iidaystaa rabaa inaa wax barto iyo inaa isku shaqeeyo labadaba waa rabaa inaa waalidkay kaafiyaa aa rabaa maadaama horta waxaa barnayn ee maamul ee yihiin economic management oo project management ah oo wax shaqo maamul camal ah inaa raadsado tii iga hor imaato oo maamul ah inaa aa helo shaqan isla markii micnaha shaqa haddaa u baahan tahay ma la dhaho shaqada waan yartahay way weyn tahay tii kaa hor imaataa la qabtaa jaamacada hadda dhigna waxaa baranaa soo ma ahan iga ah inaa micnaha isla markii lacag mishaar waxaas inaa helo inaa baraatik ahaan shaqada u qaato adii ilaa sana saddexaadkayga marka aa noqonayo inaa qof oo shaqaysan karo markaas kusoo baxo sana afraadkaygana inaa dad sii tuugsan shaqo iiraad waxaas aa dhihin oo ani iskaafin karo oo shaqada si xorriyad ama liisoo dalbado oo kaalinoo shaqee lii dhaho waa ku tala jiraa insha allah in qof walba oo wax baranaysana inay sidaas sameysaa rajeynaa gabdhahan waxaa ku dhiirina inay iisheeg ay sii sugin ilaa sanadka ay ka dhameeyaan wax kasta kaa hor imaan kara marka aad jaamacadda a dhameysid waa guursan kartaa ilmoolaya noqon kartaa inaa marwa tahaa laga yaabaa micnaha markaa raadinaysid shaqadane lacag ha ku raadin ee ku raadi inaa micnaha horta shaqada aa heshid oo tababarteed baraatika ahaan aa u heshid si firii oo qofka kusii shaqeeyo ana horta kuliyadda barta public health waa waxaa jirto meelo baraatig ee macalimiinta jaamacadda ay u geyso m c hjada oo si baraatig ahaan lagugu geyn karo marka aad waxaa lagaa rabaa inaad ka faa'iidaysatidoo kaleeto waxaa ka baran kartid aad ka baratid beri hadhow inaa ayaga ku qaataan oo kaleeto hadda ayaga ay ku qaadan waayaan m c j kale aad shaqo ka heshid hadda m c h waxaa u joogaa baraatig ahaan beri waxaa rabaa inaa oo meeshaas haddaa sii joogi karato oo ayaga ayaa anfaco inay iqaataan hadday iqaadan waayaan mseje kale aa shaqo ka raadsado si markaa aa jaamacadda aa dhameynayo kale experience aa u lahaado aa meelo badan aa wax kasoo qaata baratico oo ii dhibin markaa shaqo u baahdo kaleeto aa hore aa ka helo gabdhaha walaalaha iga dambeeya waxaa ku waaninaa inaa hadda aniga saa waqti iskaga dhumin oo kale ee waqti iskaga dhuminin ay bartaan luuqadaha ingiliishka kombyuutarka ay sii bartaan fasaxyadoodana ay ka faa'iidaystaan si ee markay dhameynayaan oo kale een caqabado uula kulmin ayagoo meel walba ka diyaarsan ay dhameeyaan
aad ayay u mahadsan yihiin farxiyo siciid yuusuf iyo sumeeye muxudiin xasan oo inoogu marti ahaa barnaamijkeena intaa ayaana ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doono barnaamijkan kulacayn ah sidaasii nabadgelyo